xilliga mangisto xayla maryam iyo mala zanaawi iyo sida ay muslimiinta u galeen tigreegii oo ka faa'iidaysanaya ama mangisto laftigiisuba muslimiinta oo uu aad iyo aad cagta hoosteeda geliyey ayaa waxaa bedelay tigreegii oo mala zanaawi madax u ahaa isla markii waxaa yimid marka reer galbeedkee u soo jeestay oo maraykankii wuxuu labaatan nin oo khubara'a u soo diray meesha la yidhaahdo adis ababa nimankaa khubarada ah xaqiiqatan waxay hoos imaanaya almansuuniya alcaalamiya durbadiiba soomaalida waxaa la sameeyey khariidad lagu qaybinayo khariidadaas oo la odhanayo maxay waa in somalilan wax la yidhaahdo puntland riverland galmudug banaadirland jubbaland waa in la sameeyey marka gobolladii bay sameeyeen aniga shakhsiyan khariidadda waxa arkay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii baan arkay ayaamihii siyaad barra dhacay baan arkay anigoo meesha la yidhaahdo xadaramowd jooga amase yeman ayaa niman ka yimaadeen maraykanka sugu meeshaas ku kulannay marka khariidadaas la yimaadeen oo ay yidhaahdeen khariidadaani waa tan rabo soomaaliya loo qaybiyo xaqiiqda wakhtigaasaan arkay waxay ahayd wax ay wataan gaalada mansuuniyiinta oo muslimiinta geeska afrika khaasatan soomaalida la rabay in loo qaybiyo idan labaatankaa nin markaa waxay baroosinka dhigteen meesha la yidhaha adis ababa si soomaalida loo kala gogooyo ayay baroosinka dhigteen weeye waxay markaa i samaysteen caadaqaatayaal dulli ah oo mujrimiin ah oo u horreeya cabdulaahi yuusuf iyo wixii la mida oo dhan waa ciidamadooday soo kiciyeen waxay yidhaahdeen maanta weeye fursaddii u dambaysay oo ah in la qabsado soomaaliya laga gaadho li'anna islaam baa ka soo socdaba meesha haddaanu sii sugna intaa ka badan islaam baaba soo socda taas waxaa ka horraysay kun sagaal boqol iyo markaas sagaashan iyo saddexdii ayaa maraykanku wuxuu ku dhawaaqay oo isku gaarsa golihiisa koongareesku dhammaantood isku raaceen waa in laga hortago islaamka ka soo socda geeska afrika ama bariga afrika taa iyadaa dhagahayga ku dhagaysanaya dhagahaan leeyahay shaahid baan ahay waxaan joogay jiddaan joogay maka wakhtigaas dhagahaan leeyahay aan ku dhegaysanayay maaha cid iiga sheekaysay idan marka gaaladii waxay soo kaxiyeen ciidamadoodii ilaa iyo shan boqol oo baabuur iyo teknika ah ayagoo wata ciidan aad u fara badan oo ilaa ka badan konton kun oo ciidan xabashin ah oo uu maleeshiyaad soomaaliya horkacayaan biqiyaadati cabdulaahi yuusuf oo la yidhi xukun dowlad baa laydin samaynaya been ah markaa caasimadii baa la qabsaday calanka etoobiya waxaa laga taagay madaxtooyadii wasaaraddii gaashaandhiga iyo meelo badanoo wasaaradihii qaranka soomaalida wix lagu magacaabi jiray ayaa laga taagay marka arrin baa qarsoonayd arrintii qarsoonayd waxay durbadiiba in la mideeyo baasaboorka dadka soomaalida etoobiyaanba laga dhigo lacagta la mideeyo bir laga dhigo isla markiiba la socodsiiyo etoobiyaankii baddii badweynta hindiya ayay soo taabteen iyo baddii casayd kolkaa waxaa la yidhi waaba sahlan tahayba xaggee meeye nimankii islaamiyiinta maxaakimtii meeye waxay hawdkii kudhaa ka sheeyeen halkaa iyo baaba la baacsanayaaba waa laga tirtiray sidaaba is yidhaahdeen weeye kuma tashanba ilaahay amarkiisa subxaanahu wa tacaala isla markiiba sirtii waxaa fidiyey nin ka mid ahaa nimankii cabdulaahi yuusuf uu watay waxaa la odhan jiray xuseen caydiid baa la odhan jiray waxa uu yidhi durbadiiba waxaa la midaynayaa waxaa la midaynayaa baasaboorkii waxaa la midaynayaa lacagtii waddankan mid buu laga dhigaya etoobiya soomaaliya waa caynka waxaa lagu dhawaaqay oo gaaladu marka ay wadeen dibadahaas ay ka wadeen lan anu dibadahaasaan jiray yurub markaa the great hon africa government macnaha dowladdii weynayd ee geeska africa ee caasimaddeedu tahay adis ababa ayaa la waday markaa allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray maxaakimtii islaamiga wixii mukhlisiina xarakatu shabaab almujaahidiin iyo shacabkii muqdisho ee muslimka ahaa in ay qoriga qaataan waxaa dhacay wax lala yaabay baa dhacay waxaa dagaal sagaal maalmood socda oo la isku riiqday baa dhacay tii gaaladii waa la infiriireen durbadiiba waxay meesha la yidhaha laster oo ah ingiriiska ayaa waxaa la sameeyey mu'tamar shir shirka waa la ysugu yeedhay dadkii lagu casuubay baan ka mid ah anugu shirkaa waxaa loo yeeray kuwii cabdulaahi yuusuf kuwa ka goostay oo uu hogaaminayey shariif nin la yidhaahdo shariif sakiin shariif murtad laftigiisa rag kaleu soo dira asagu ma imaan karin awooduma lahayn ku yimaado waxaa loo yeeray waxa la yidhaahdo diasbarada amase waxa dibadjooga ah ilaa america ilaa yurub ilaa meel baa lasaga yeeray meeshaa lasugu yimid waxaala cajiibka lahaa waxaas oo dhan waxa fadhiya c i a mi mi kulli waa ay fadhiyaan waxaa oo dhan oo fadhiya waxaa laga shaqaynayaa islaamkaa in laga takhalluso xoogaagaa sagaalka beriya dagaalka caasimadda muqdisho ka dhacdayna waa laga naxay arrinkaas ayay gaaladii ka ifrinay waa ergagaxeen maxaa xigay dagaalkii waxaa xigay aakhirka in gaaladii etoobiyaanka ayagoo hoogay oo ba'ay oo kabahooda gacmaha ku wata oo cagacad muqdisho laga saaray anigu markaa waxaan daawanaya caalamka ma ingiriiskan joogay waxaan daawanaya ninka la yidhaha mala zanaawi khudbaynaya baarlamaankiisa wuxuu yidhi sida tan buu yidhi haddaan ognahay buu yidhi in soomaalidu sidaa noola dagaalamayso oo dadkeennu raggeennii iyo ciidankeenni sidaa u go'ayaan soomaaliya ma aanu galleen buu yidhi allahu akbar waxaad ogaataa sidaa iyada ah maxaa la dhadhansiiyey aljihaadu fii sabiili illaah aljihaadu fii sabiili illaah mar hadday dareemaan gaaladu ma soo degdegayaan qalbiga ilaahay ruux buu ka gelinayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa hoojinaya mana awoodi karaan mala zanaawi taasuu ku khudbeeyey haddaan ogahay buu yidhi taad dhacayso ciidankayga ma geeyeen buu yidhi waa ninkii sidaas laga soo shaqaynaya intaas oo sano gaalo ka soo shaqaynaysay waxa uu sameeye markaa in uu markaa dadkii soomaalida galbeed baan ku jiray leh inuu baabi'iyo inuu laayo new bolis buu dhisay nimanka la yidhaahdo ayuu markaa ciidanka ah oo ah niman dulliya oo mujrimiina oo khamriga cabba oo qaadka cuna oo gabdhaha kufsada oo dadka soomaaliyeed laaya oo baabiya waxaa la sheegaa xaaladood oo meelood oo gabdhaha muslimiinta soomaaliyeed lagu kufsaday oo lagu baabiyey oo tigreega ku kufsadeen oo new bolis ku kufsadeen waxaa la laayey dadkii soomaaliyeed xarkaa loogu xidhay qoorta dhulkaa lagu jiidaya baabuurta ayaa dabada loogu xidhay kolkaasaa sidaa cadcad loogu jarjaraya markaas ayaa gabdhaheennii la qaadsiiye aidis waa la gubay iyagoo nool magaalooyinkoodii baa la gubay masaajidoodii baa la gubay waa la baaba'shay taa ayadoo jirto ayaa maamulkii ka dhisnaa soomaali galbeedee xabashidu samaysay ina ninkii loola jira cabdi cabdi ilay ayaa markaa wuxuu liqay wixii wadaadda aha wuu liqay kolkaa markuu new boliskaa sameeyey ee muslimiinta saa u laayo baabi'inayo ay wadaadda kusheegiina sidaas u kaxaystay suufiyadii hub u qaybshay culamaau suugii markuu saa u kaxay suufiyadii wuxuu sameeyey ciidan dhammaystiran hubkuu qaybinayaa wuxuu xarun ka dhigay guraceel wuxuu xarun ka dhigay caabudwaaq wuxuu xarun ka dhigay muqdisho wuxuu xarun ka dhigay meesha la yidhaahdo dhuusamareeb wuxuu xarun ka dhigay meesha la yidhaahdo galdagob wuxuu xarun ka dhigay saas u safay hubbuuna u qaybshay kii aad aragtaan ee muwaxida ee tawxiid ku socdaba dila taabaa markaa arrinkaas iyada ah oo ay markaas durbo way fuliyeen oo ay ku dhaqaaqeen suufiyadii muslimiintii dagaal bay la galeen waxaan rabaa inaan tilmaamo halkan walaalkayga muslimka ahow mala zanaawi markuu yimidba waxyaaluhu qabtay waxaa ka mid ahaa daa'ifadii alaxbaash ashiiciya alubnaaniya ayuu aasaasay dib baa waxuu laabanayaa arrintii muslimiinta xoogaha soomaalida galbeed waa ka sii tegaya marka wuu aasaasay niman axbaasha oo lubnaaniyiina oo shiicaah oo raafidaah oo malcuuniina yimid waa ayaga buu yidhi diinta keliya ee islaamka ogolnahay diin kale ma ogolin nimankii muslimiinta oo sunniga ahaa waa laga takhallusay waxay sameeyeen marka muslimiinta sunniga addis ababa iyo magaalooyin kale ku sameeyeen mudaaharaad waa la saxqiyey waa la baabiiyey waa la laayey madaxdoodii waa la xidhxidhay culimmadoodii waa la xidhxidhay axbaashta shiicada ah ee lubnaaniyiinta ayaa meelba la qotomiyey iyo mushrikiinta soomaalida maxaa ugu darmaday xarakaadkii sida alictisaam iyo wixii la midana iyo jadiidiya waxaa la yidhaha asalafiya aljadiidiya waxa oo dhan buu isku dubaritay waxa oo dhan buu uga hortegay islaamka waxa oo dhan buu magaranaysaa iyo new booliskii oo mufsidiinta ah ayuu ku soo kiciyey muslimiinta wey taa haddaa halkaa uga gudbo kolka waxaan tilmaamayaa xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay horta awalan alikhlaasu lilahi tacaala wاtawxiid alkhaalis wey wاljihaadu fii sabiili اllah waiqaamatu sharcih fi اlard taa weeya tan keenaysa irdaa اllah irdaa اllahi tacaala wاnnasr wاtamkiin taabatu kale ma ay jirto oo innaba lagu gaari karo maxay xal lagu gaari karaa ma jiro aljihaadu fii sabiil اllah taa weeyaan markaa midda maanta soo dedejinaysa in maraykankii iyo reer yurub ka dhaadhiciyaan mooryaanta iyo murtadiinta iyo dabaqoodhiga soomaalida ee ilaa hargeysiya muqdisho jooga oo markaa mu'aamarada la sameeyey oo hadda laysku qarinayo boor kicinta iyo buskicinta iyo beenbeenta iyo marin habaabinta kulli waa been waa isla ogaayeen arrintuna maraykan iyo reer yurub bay ka timid milatariga badda cas ee loo dhisay xabashidana faransiis baa tababaray horey baan loo diyaariyey kuwaana loogu sheegay idan waxa ay wadaan oo dhan waa beentood weeye idan marka kuwa waxaas oo dhan marka ayaa akhilfaadil waxaa ka daba yimid gaalada maxaa kalifay way naxeen waa argagaxeen lianna bariga afrika waxaa ka soo baxay ilays iftiin baa ka soo baxay allaahu akbar allaahu akbar xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa la arkay oo soo baxay oo markaas ay waxba ka qaadi waayeen dagaalladii ay u sameeyeen fayska koowaad iyo fayska labaad iyo fayska saddexaad kulli way ku baaba'een fayskii u dambeeyey waxaa la yidhi etoobiya qabso gobollada dhexe iyo jubbooyinka markaas ayaa maaragtay imo waxa lagugu saxiixaya new york buu tegey waxaa la yidhaahdaa qurumaha midoobe isku magacaabay waxaabuu ka khudbeeyey abaygaal abaygaal wuxuu yidhi dhegaysta buu yidhi annagu soomaaliyaannu gelaynaa waxaannu ku gelaynaa magaca ah libaaxa madow baannu ku gelaynaa waa loo sacbiyey sidaas ma noo ogolaateen haa baa la yidhi waa ku oggolaanay abaygaaltii buu la soo laabtay iyadoo oo wejigii koowaad iyo wejigii labaadba murtadiintii muqdisho iyo joogay meelaha ah ay ku baaba'een oo ku hoogeen ilaahayna guusha siiyey mujaahidiinta shabaab almujaahidiin rabbi guusha siiyey ayuu soo laabtay isagoo isdiyaarinaya ayaa allah wuxuu ku kiciyey tii tigreega mid ka daran oo amxaaro iyo faano iyo balaayo ayaa ilaahay madax isku geliyey subxaanahu wa tacaala ilaa uu ilaahay daciifiyey rucbina ku riday allaahu akbar allaahu akbar marka taa iyadaa weytan jirta allah subxaanaه wa tacaala aayaadkiisa wuxuu ka odhanaya aladiina in makkannaahum fi اlard aqaamuu الsalaaة waaatow الzakاة waamaruu biاlmacruuf wanahaw can اlmunkar walilaahi caaqibaة اlumuur kuwaasa in sha allahu jooga aljihaadu fii sabiili الlah ayay wadaan ilaahayna guusha wuu siiyey waana siinayaa wey rabbi subxaanaه wa tacaala yaboohiisa ayuu ugu yaboohay wacad allah اladiina aamanuu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كوا يقع مركا عمل صالح كل قاتنيه ee ilaahay aaminay ee ilaahay tala saartay ee kuwoodii hore lianna kuwii hore maxay xabasho uga adkaadeen aljihaadu fii sabiili illah rabbigooday tala saarteen kuwaanna sidaabay ku socdaan siraacay bilowday qadiiman bilowday ayaa hadda soo laabtay idan tiibaa marka kiniisadiiiyo masjidkiibaa dagaalamaya kitaabkii ilaahay ee alqur'aan alkariim iyo baybalkiibaa dagaalamaya idan ilaahay kitaabkiisa ayuu u nasranaya in tansuru allaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum walayansuranna allahu man yansuruh إن الله لقوي عزيز الله سبحانه وتعالى تاس أيا وفلنا أيا تيبان السعتوية إن تاس أيا كسو قابنا يا كلمة ديدا جزاكم الله خيرا وشكرا